بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada xalqadii labaad ee barnaamijka faafreebka wararka oo aannu si toosa uga soo tabinayno howlka shirarka ee sayid maxamed cabdulle xasan oo uu kusoo gabagaboobay shirweyne socday muddo saddex maalmood ah oo ahaa shirka wadatashiga ee hogaanka golaha dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed kaasoo ay uga hadlayeen doorka uga aadan halganka ka soconaya waddanka iyo marxaladda uu maanta dalka marayo waxaan idiin soo gudbin doonnaa waraysiyo xiise badan oo aannu la yeelanay qaar ka mid a hoggaankii dhaqanka ee shirkaas ka qayb galay mar kale kuu soo dhowaada faafareebka wararka
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا
shirkii golaha nuqabada soomaaliyeed u soconayey ayaa soo gabagaboobay muddo saddex maalmood ah ayaa halkan nuqabadu ay qodobo kala duwan iyo ajandayaal dhowra uga niqaashiyeen maanta ayaa lasoo gabagabeeyey insha allahu tacaala waxaan mikrofoon kala dhex qaadi doonaa qaar ka mid a nuqabadii shirkan kasoo qayb gashay iminka waxaan la taaganahay suldaan cabdiqani oo ka mid ah salaadiinta ka timid wilaayada jubbooyinka soo dhowow bal dareenkaaga iyo shucuurkaaga ka warran marka hore adar waa dareenkayga shucuurtaydu aad bay u sarreeyaan boqolkiiba boqol waan dhowahay waana idinka mahadnaqayaa maaragtay ciilaanka haddaad tihiin hawsha muhiimka muslimiintu haysaan baarakallahu fiik dabcan waxaad ka mid tahay nuqbada halkan isugu timid wilaayada jubbooyinka ayaad ka timid cadowga goobaha xamalaadka uu ka soo qaaday ama uu ka abaabulay ay ka mid tahay deegaano badan cadowga waa lagu jabiyey wilaayada jubbooyinka maxaa xog ah oo aad ka siin kartaa dadka ku dhegaysanaya iyo doorka idinkaga aadan abaabulka cadowga u wado adeer wilaayada jubbooyinka horta waa fiican tahay alxamdulilah qabaa'ilka muslimiinta ee soomaaliyeed ee deganaa way diyaargaroobeen way midoobeen qolo walbaba ciidamay diyaarisay waxaan ugu bashaaranayaa muslimiinta wilaayada jubbal islaamiya qabaa'ilkeedu inay kitaabka alla diyaar inay difaacaan naf iyo maal iyo maaragtay wax kastoo awoodayn waxba ayna reebanaynin muslimiintana faqarka aan looga soo dhacin insha allah waa gartay waxaad ka mid ahayd odayaasha halkan ka hadlay waxaadna sheegtay in beesha aad matalayso ee maxamed suweyr ay diyaar u tahay inay garab istaagto mujaahidiinta dabcan waxaa jira mooryaan cadowga uu abaabulayo oo beesha ka dhashay iskudayna uu samaynayo bal ka waran maxaa fariin halkan aad uga diri lahayd si guud horta adeer beeshu waa beel diineed waa beel jihaadka maaragtay taariikh dheer ku leh waa beel boqol sano maaragtay xabashi iyo la soo dagaalami jirtay marka waana run oo ina qaar ka mid a way ku jiraan maaragtay riddada laakiin in badanna waan ka soo reebnay baaqaya waxaan u baaqayaa maaragtay dadka aan maaragtay odayga qabiilka ka dhashay ee muslimiinta ku jira war ilaahay u toobadkeena oo iskaga soo baxa meesha maaragtay intaynan wakhtigoodan ku dhammaanin ama dhimanin ama muslimiinta la joogtaan waa la jebinaye iskaga soo baxa oo maaragtay nuurka iyo khayrka islaamnimada intaad noo sheegin ilaahay u toobadkeenaan leenahay waan idin soo dhaweynayaa mujaahidiinta gacan kuna ugu soo dhaweynaya jazaaka allah kulan baa halkan idinkaga socday muddo dhowr maalmood ah shirkii wadatashiga ee golaha nuqabada soomaaliyeed bal dareenkaaga ka waran ee xaaji bashiir soodhow waa soo dhowahay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan soo dhoweynaynaa ama aan ku faraxsanahay horta marka hore waxaan ku faraxsanahay shirka halkan ka dhacay aad iyo aad maaragtay loo habeeyey maaragtay amnigiisa iyo howlihiisana aad iyo aad ugu quruxda badan yihiin aan soo dhoweynaa waxaan soo dhoweynaa bayaankii iyo fatwadii culamadii ka soo baxay ayaan soo dhoweynaa insha allahu tacaala waxaan soo dhoweynaa shirka nuqbada guud ee soomaaliyeed halkan ka socda ayaan soo dhoweynaa waxaan ugu faraxsanahay si aad iyo aad boqolkiiba boqol ayaan ugu faraxsanahay midada kale haddaan halkaa usii gudbo waxaan maaragtay ku ceebayaynaa ama ku dhaleecayaynaa kufaarta maaragtay asaliga iyo kuwa maaragtay raacay oo maaragtay gaalada maaragtay garab siinaya ayaan ku dhaleecayhaynaa oo diinta islaamka ka soo horjeeda waa gartay xaaji bashiir axmed xayle waxaad ka mid tahay nuqabada ka timid wilaayada galgaduud beesha maxamuud hiraab waxay ka mid ahayd beelihii cadowga ka hortagay dhulkoodii lagu soo dulay maxaa dadka muslimiinta ee ku dhegaysanaya uga sheegi kartaa xaalka wilaayada galgaduud gaar ahaan deegaanada beeshu degto iyo dagaalka aad la gasheen cadowga waxaan u sheegaa awalba ayagoo maaragtay ninbaa waxaa la yidhi nin yowdacaysi sawir awal baan ku eel waxaan u sheegaa sidii maaragtay quruxda badneed ee mugga laheyd eed ugu jawaabi jirteen cadowga inaad ugu jawaabteen cadowgana inaad iska dhicidiin una diyaargarowdiin walaalaha halkaan miskugu yimid ee soomaaliyeedna sidaasoo kale ugu diyaargaroobeen waxaan leeyahay dagaalkiinna iyo dagaalkiinna iyo maaragtay dadaalkiinna iyo dagaalkiinnaba inaad boqolkiiba boqol aad maaragtay kordhidiin ayaan idiin kugu baaqaa waa gartay xaaji dabcan mooryaanta beesha ka dhalatay ee cadowga uu soo abaabulayo ee isku dayay in deegaanka ay ku soo duulaan la jebiyey haddana iyagoo jabay ee dib ugu noqday muqdisho maxaad ku odhan lahayd waxaan ku odhanayaa mooryaantaas waxaan u sheegaa odayaashooda iyo adeerayaashooda iyo qabaa'iladooda inay la taliyaan wixii ugu jirana hadda ay kala soo baxaan wixii ugu jira inay kala soo baxaan maarata u baaqaan imaada dhahaan annaguna waxaan u baaqaynaa ilaahay inay u toobad keenaan oo isdhiibaan oo islaamka isku soo dhiibaan oo islaamka u yimaadiin haddii ay maarata isu soo dhiibi diidaanna ay maarata ku laabtaan meesha ka yimideen haddii kale ay maarata meesha sii joogaan waxa u dambeeya waa burbur iyo dagaal iyo dil iyo inaan lay doonno baabi'i doonno ilaahay idankiisa insha allahu tacaala baarak allah fiikaasi waxa uu ahaa xaaji bashiir axmed xayle oo ka mid ahaa odayaashii ka qaybgalayey shirka hogaanka dhaqanka islaamiga ah ee beelaha soomaaliyeed ay ku caddeynayeen mowqifka uga aadan difaaca diinta iyo marxaladda dalka uu marayo shirkan muddo dhowr maalmood ayuu soconayay maantana waa gebagabo waxaa ka qaybgalaya ugu yaraan lixdan ka mid ah ee golaha nuqabada soomaaliyeed oo qodobo kala duwan halkan uga niqaashayey waxaan iminka la fadhiyaa naqiib muxuudiin oo ka mid ah nuqabada ka timid wilaayada boqol soo dhowow sheekhana dareenkaaga iyo shucuurkaaga shirkan ka waran alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah awalan ilaahay baa mahadle gaar ahaan waxaan uu mahadcelinayaa idaacadda islaamiga ee andalus ama guud ahaantooda kadib dareenkayga dareen farxadeed waaye ilaahay baa mahadle waa dareen aan koobi karin oo farxaddiisa aan la qiyaasi karin waaye waxa ilaahay loogu mahadiy waaye marka mar badan waana soo martay laakiin tii horena soo martay mid ka duwan oo xoogaa ka siyaadsan bay u eg tahay
halkan muddo saddex maalina ayaad ajando kala duwan uga doodayseen ugu dambayntiina maanta bayaan ayaad soo saarteen oo maalintii gebagabada ah bal ka waran maanta golaha nuqabada soomaaliyeed waajibka hor yaalla ee gobollada aad ku noqon doontaan xaalado dagaal ayaa ka jira adiga qudhaada boqol ayaad ka timid beesha jarroon ayaad matalaysaa abaabulka cadowga uu wado iyo dhaqdhaqaaqyada maanta waad la socotaan maanta bakool bal marka hore dadka warbixin ka sii waxa idiin qorshaysana bal inoo sheeg
reer bakool haddaannu nahay qorshada noo taallo haddana aan waaxaan qaadannay horeyn waxaa nooga yaallay kow in cadowga ilaahay aan la dagaalanno oo aan garab istaagno jihaadka oo walaalaha mujaahidiin aan garab istaagno dadka ducafada tabardaran oo gaarada ay ku tumanaysan aan ka dulqaadno go'aankeena kaasuu ahaa kadib waxaan qaadannay bayaankii culummada islaamka ka soo baxay kadibna waxaa tashi yeeshay walaalihii nuqabadii iyo saddex beri aan tashinaynay go'aan baan ka qaadannay waxaa go'aankeennu yahay inaan gaarsiino qabiilhaan aan u gaarsiino qabiilka aan ka mid ahay oo ay doorteen ina ilahay diinkiisa aan ay u doorteen oo reer jiroon inaan gaarsiiyo guud ahaan qabaa'ilada degana bokool inaan gaarsiino oo bayaankan aan qaadano oo ilaahay diinkiisa aan u gargaarno taasaan qaadano insha allah baarak allah fiik aad buu mahadsan kaasi waxa uu ahaa naqiib muxiidiin oo ka mid ah nuqabadii ka qayb galay shirkii golaha dhaqanka soomaaliyeed halkan ugu qabsoomay muddo saddex maalina ajandayaal kala duwan ayaa laga doodayey insha allahu tacaala waxaan mikrofon kale dhex mari doonaa odayaasha iyo nuqabada oo halkan isugu yimid islamarkaana matalaya qabaa'ilo kala duwan waxaa laga doodayaa mowqifka odayaasha dhaqanka iyo qabaa'ilka soomaaliyeed uga aadan ololaha dagaal ee cadowga uu ku dhawaaqay iyo sidii loo difaaci lahaa shareecada islaamka sheekhana soo dhowow marka hore bismillahi alxamdulillah wada wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah magacayga waa suldaan maxamed mayow abuukar kana imid walaayada gobolka shabeellada hoose awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaan maanta uga mahad celinaynaa mu'tamarkan ballaaran allah isu kaaya keenay kadibna hadda maxaan ku dhahaye maxay ahayd fatwadii ka soo baxday waxaan ayidaynaa si guud aan u taageeraynaa fatwadii ka soo baxday culummada iyo bayaankoodii iyo bayaankii maanta naga soo baxay annaga oo hadda meesha laga akhriyey intaa waan taageersannahay waxaan kaloon baaq u dirayaa bulshada aan hadda ka imaanay ee shabeellada hoose waxaan leeyahay maxay ahayd maanta waad arkaysaan hagardaamada iyo gaalada iyo gumaysiga ay wadaan oo waddanka ay ku hayaan dhibaatooyinka wixii waddanka shabeellada hoose ama gobolka lagu hayan wax badan waa ognahay wixii la soo maray tii inay dibna ugu celiyaan kow iyo sagaashanka ee gaalo iyo gaala raac doonayaan marka aan ka midowno waxaana idin soo qaadnay gaalaha in laga baraa'a qaato lana taageero kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waa gartay ee, bayaanka waxaa ka mid ahaa in golaha ay isku waafaqeen iskuna raaceen in ee, la dagaalgeliyo qabaa'ilka lagu biriyo ee, dhallinyarada ee sufuufta mujaahidiinta si wadajir ahna xamladan looga hortago haddii aad tihiin nuqabada shabeellada hoose maxaa idinkaga aadan oo dowr ah oo arrinkaas si aad iyo aad ayaan horeyna ugu diyaargarownay hadda intaanba meeshan fadhigaan soo gelin muctamarkan haddana diyaar ayaan u nahay kaalinkeena inaan ka qaadano wiilashina way diyaarsan yihiin beeshana si guud micnaha gobolka shabeellaha hoose bulshadeediiba aad ayay u kacsan tahay iyagoo ka dagaalamayso wixii kow iyo sagaashankii in dib loogu laabo waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka oo caawa ku saabsan shirweynihii usoo idlaaday golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga dib ayaan ugu soo laaban doonnaa balse aan idiin dulmarno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maanta dhacay dagaal u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa galabta waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka cada kibir ee ka tirsan wilaayada galgaduud dagaalkan waxa uu yimid ka gadaal markii ciidamada mujaahidiinta ay galabta weerar cagmarin ah ku qaadeen fariisin murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka shuruuf leh oo dhaca duleedka deegaanka cada kibir saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in weerarkaasi lagu dilay in ka badan toban ka tirsan maleeshiyaadka ridada sidoo kalena lagu dhaawacay tiro intaa ka badan waxaa sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ay ku gubeen gaari nooha ah oo ay wateen maleeshiyaadka ridada dhanka kale dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka deegaanka halgan ee ka tirsan wilaayada hiiraan dagaalkan ayaa waxaa lagu dilay saddex murtadiin ah oo uu ku jiray murtad horjoogo uu ahaa macawisleyda deegaanka halgan kaasi oo lagu magacaabi jiray cali iley saddexda murtad ee lagu dilay dagaalkaasi ayay murtadiinta uga carareen goobta dagaalka waxaana sidoo kale mujaahidiintu ay qaniimaysteen qori b k m ah iyo laba qori oo aaka ah waa hagaag wilaayada islaamiga hiiraan waxay ka hadashay dagaalkii cagmarinta ahaa ee dhowaan ka dhacay deegaanka burdaar iyo sidoo kale dagaalkii maanta ka dhacay duleedka deegaanka halgan idaacadda andalus ayaa wareysatay waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan waxaana wareysigaasi noo qaaday walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idaacadda islaamiga alandalus waxay wareysi gaar ah la yeelanaysaa waaligula islaamiga hiiraan sheekh guleed abunabhaan ugu horeyntii sheekhna alfaadil ku soo dhowow idaacadda islaamiga alandalus bismillaah waa dhowahay walaal ku dhow idaacadda jasaaka allahu kheyran sheekhana su-aasha ugu horeysa aan doonayna inaan ku weydiino waxay tahay dagaal ayaa maanta ka dhacay duleedka halgan faahfaahin naga sii sida ay wax u dhaceen alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin wsali allah wasalam calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin sida aad u sheegtay walaal ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala guusha iyo nasriga isdabajooggahu mujaahidiinta uu siiyey galabta cadowga ilaahay iyo xabiibka alle waxay ku kulmeen degmada halgan duleydkeeda ilaahayna cadowgiisa waa jebiyey waa sidaa aa u sheegaysid ayaga oo khasaaray bayna meesha ka laabteen mujaahidiintana guul bay halkooda la joogaan waan gartay sheekhana waxaa la sheegayaa in saraakiil muhiim ah cadowga allah looga dilay dagaalkaasi yaad nooga magacaabi kartaa waxaa ka mid ah saraakiisha meesha lagu dilay nin khaa'in ahaa macruufna ka ah deegaanka asagaa laga yaqaan ee dembiyada ilaahay ummadiisa uu ka galayna aaday u tiro badnaayeen ee loona yaqaano cali iley oo runtii dembiyada uu galay ay isugu jiraan dil iyo dhac iyo dhibaatayn kale intuba ee wakhtiyada dhow wakhtiyo hore intuba wuxuuna ka mid ahaa mu'asisiintii murtadiinta loo yaqaana macawisley buu ka mid ahaa dad buu dilay dad buu maalkoodii qaatay abriye ah oo aan waxba qaban dadna hadda naftoodii baa ku maqan oo si bareer ah u dilo muslimiina dadna maalkoodii buu qabaayoo caawa waa cayr oo mooradooda waa madowdahay ninkaa khaa'inka huu ahaa nin sargaal huu ahaa waxaa ka mid ahaa nin loo yaqaan bashiir saney oo asagana saraakiisha riddada ka mid ah oo taqriiban taliyo majmuuco ah ama taliyo unug waxaa ka mid ahaa ismaaciil ilka case oo ka mid ahaa si gaar ah istaafka murtadka loo yaqaan baakay raggaasaa ka mid ahaa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala uu muslimiinta ka qabtay galabta degmada halgan duleedkeeda waa hagaag dhegaystayaal waraysigan oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo ee berri insha allahu tacaala markaana aan dib idinkugu celiyo barnaamijkii faafreebka wararka iyo walaalkeen faysal xasan cali waa hagaag ee waxaanu ku guda jirnaa tabintii tooska ahayd ee aanu tabinaynay shirka wadatashiga ee hogaanka dhaqanka islaamiga beelaha soomaaliyeed iyo mowqifka uga aadan ee maanta dagaalka wadanka ka soconaya iyo difaaca diinta iyo marxaladda dalka uu marayo waxaan haddana joogaa ee suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka beesha jareerweyne oo ka mid ahaa golihii nuqabada ee kulankan kasoo qaybgalay suldaan soo dhowow marka hore shirkan iyo dareenkiina iyo waxaa halkan muddo saddex maalin ah aad uga hadlayseen dhegeystayaasha u faahfaahay bismillaah idaacadda andalus aad baan kuga mahadin waana dhowahay kulanka muddo saddex maalina halkan ka socday waxa looga doodayey iyo waxa ugu dambeynta idinka iyo xarakada aad isla garateen iyo waxa halkan aad isugu timaadeen idinkoo lixdan golihii nuqabada islaamiga ah bal dhegeystayaasha u faahfaahay run ahaantii waa arin aad muhiim u ah micnaha xilligii loogu talagalay iyo meeshii micnaha oo micnaha munaasibka ay ka ahayd maadaama uu dhacay shirka waxaa meesha ku kulmay culimmadeeni soomaaliyeed oo micnaha oo beryahan xaqa caddaynaysay fatwoonaysay sharciga iyo in lagu maamulo waxaa loo kala baxay baadil xaq iyo baadil baa loo kala baxay xaqii culimmada si fiican nooga caddeeyeen si fiican bay micnaha u qaadaa dhigeen anigiina golaha nuqbadaha ah ee niqaash fara badan iyo kulan fara badan kadib saddex maalmood annagana bayaan ayaan soo saarnay oo culimada micnaan ku taageerayno micnaha muhiimadda ay leedahay in loo caddeeyo ummadda xaqa maadaama haadaan micnaha ay laga sii riday waa gartay yacni kulankan maanta aad isugu timaadeen kulankii culimada ayuu daba socdaa sidaas ayaan u fahmay si fiican si fiican kaasuu daba socda uu xoojinayaa culimada waa lafdhabarka ummadda ama indhaha ummadda marka maadaama ummadda haadaan ay ka dhacayso haadaanka in laga soo saaro ummaddiina micnaha laga badbaadiyo naarta yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waa gartay baaraka allahu fiik maanta marka qabaa'ilka soomaaliyeed ee halkan isugu yimid maxay caddeeyeen oo ku aadan mowqifka uga aadan gulufka murtad xasan sheekh maxamuud uu ku dhawaaqay iyo sidii loo difaaci lahaa wilaayaadka islaamigaba maxaad iska tirahdeen ugu dambaytina maxaad waxaan ka soo saarnay micnaha wixii la dhihi jiray shabaab iyo dowladda dagaalamaya waxaas waxba kama jiraan waxaa hadda micnaha dagaalamahaya ee ummadda soomaaliyeed iyo qabaa'il kasta leh waa ka nuqubadii lixdanka ah isu kulmeen wiilasheenii iyo mujaahidiinta dhinac baan dhigaynaa dagaalka hadda qabaa'il kasta isagaa diyaar u ah inuu naf iyo maal uu ku bixiyo xubkeennana waan garwaxsannahay waana dagaalamaynaa waan u dhimanayna kitaabka ilaahay baana difaacayna waa gartay beesha jaraweyne dadkooda shacabka ee muslimiinta ah iyo kuwooda cadowga ku jiraba maxaad u sheegi lahayd waxaan u sheegayaa kuwan hadduu aan ku horeeyo kuwan cadowga ku jira waxaan u sheegayaa xaqii wuu caddaaday qof liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina marka waxaan leeyahay xaqii wuu caddaaday xaqii raaca dadka shacbweynaha ee micnaa wilaayaadka ku nool oo micnaa ee ku naaloonaya amniga iyo istiqraarka waxaan leeyahay diintiina difaacda u dhinta u dagaalama waa intaasaan idinku boorinaya kaasi waxa uu ahaa suldaan cabdiraxmaan cali cabdi suldaanka beesha jareerweyne oo idaacadda islaamiga andalus u warramayey baarakallahu fiik suldaan daa'uud ayaan hadda la taaganahay wuxuu ka mid ahaa nuqabadii ka qayb galay shirkii wadatashiga ee hogaanka dhaqanka islaamiga beelaha soomaaliyeed ay mowqifkooda ku caddaynayeen suldaan soo dhowow marka hore beesha wacisle ayaad matelaysay halkan ayaad joogtay waa maxay maanta mowqifka beesha wacisle ee ku aadan ee dagaalka soconaya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد موقفك نقو آدر وحوية إن أن كتابك إلهي أن كدفع عنه نفئي مال إن أن كدفع عنه وراحوها أرنت أسنا حد أن شركة أن سؤالنا معنا أولولي حتى مرهران قادرنا شركة كوربان قادرنا مركا إن شاء الله وأن كهرتك insha allah dhinacayna wax ku aadan maalmo ka hor waxaa la arkayay adigoo hubkaada garwaaxidsan oo jooga ee deegaankii ee beeshu ay degaysay ee galcad maantana hoolkan quruxda badan ee sayid maxamed cabdulla xasan ayaa taagan tahay adigoo ka mid ah nuqabada ka arrinsanaya difaaca diinta dabcan beesha waceysle waxay ka mid tahay beelaha ee mujaahidiinta isbarbar taagay laakiin dhanka kale cadowga ayaa mooryaan beesha ka soo jeeda abaabulaya hogaamiyihii riddada ugu sarreeyeyna beesha ayuu ka dhashay beeshii marka waa la kala jiidanayaa adigiiyo halkan jooga iyo xasan sheekh oo dhinaca kale uga naadinaya maxaa idinkaga aadan hadday tahay buurinta ee beesha in lagu jiheeyo dagaalkan cadowga lagula jiro in xaqa loo caddeeyaba maxaa idinkaga aadan
waxaa weeye nimankan ninkaan xasan sheikha hadda naguma cusubo waxawaay hadda ka hor uu soo noqday madaxweynaha riddada uu soo noqday marka dadku kadsoomi maayaan hadda dadkuna shaqadiina way socotaahoo hadda difaacii baa loogu jiraa meeshii beeshiina hadda aaggeedii joogtaa weli marka insha allah ololihii guud marka lagu kadsoomi maayo nimankii waa la kala miirmay ninkii dadkii riddada ahayna waan u baaqnay qofti ka soo laabanayso qofti ka soo laaban diidan rag baa u diyaarsan insha allah arrintan haddii aad tahay suldaankii beesha wacisle adiga maxaad ku suuran lahayd waxa meeshan ka dhacay qabaa'ilkii isdili jiray ee halkan la isugu kulmiyey maantana lagu jiheeyey hal cadow lagu jiheeyey maxaa kaaga baxay
ilaahayaa mahad iskale horta runtii waxa weeye farxad bay noo tahay runtiin weynana dhiirigelinaysaa dad muslimiina intaanoo qabaa'il shata ah oo kala tagsan iyo gobollo kala tagsan ka kala yimaaday ee nabadoonnaa akhyaar ah ee meeshaan iskugu nimaada isku kaashanayno ilaahay cadowgiisa aan isku kaashanayno aanu iska wada tashanayno diinta ilaahay inaan kor yeelno aan ka wada tashanayno aad baynoo farax gelinaysaa runtiina waxa weeye waxaan leenahay wanasacnaa maa fii suduurihim min qillin ikhwaanan dadkii waxa weye walaalnimay noqdeen walaal bay noqdeen ilaahay yaa wuxuu ka dhex bixiyey uurgunudkii iyo wixii ka dhexeeyey marka waxay garteen inay hal hadaf ay yeeshaan oo ilaahay sharcigiisa keliya ay u dagaalamaan hadda intaas baa laysla gartay odayaashii waxgaradkii naqiibyadii iyo ugaasyadii iyo salaadiintii iyo waxgaradkii iyo dhan meeshaanay ku wada tashaneen soomaaliyeed waa gartay war-saxaafadeedka aad soo saarteen ee bayaanka halkan laga akhrinayay ahaa waxaa ka mid ahaa in dowladda turkiga aad si kulul u dhaliisheen kana hadasheen dowladda turkiga dagaalkan ayay ku soo biirtay ay tirahdeen dagaalka kaalinta ay ku leedahay iyo waxa aad u sheegaysaan dadka soomaaliyeed ee ay kaga qayb qaadanayso maxaa ka mid ah
ummadda soomaaliyeed waxaanu sheegaynaa turkiga waxaa loogu sheegay niman gargaar wada inay yihiin niman muslimiina inay yihiin waxaan ogaanay oo la arkay inay maraykan la mid yihiin aa caddaatay nimankaa waxaan leenahay marka ummadda soomaaliyeed yay ku kadsoomin dadka aan mas-uulka ka nahay nimankaas xaalkooda waa la soo ogaaday waxaweeye baddaynii bay dhaceen barinkaynii bay guranayaan waxaan leenahay marka yaan arintaas ugu kadsoominaan leenahay ugu dambayntii howlkan quruxda badan toddobaadkii lasoo dhaafay waxaa lagu qabtay shirkii culimmada maantana golihii nuqabada ayaa ku kulmay cadowga allah ma suuraysan karo sida halkan quruxda badan dadka wujuuhdan isugu timid isagoo u malaynaya inuu mujaahidiinta baacsanayay oo uu ka adkaaday oo daroniskiisa iyo dagaaladiisaba mujaahidiintii ay hawdka galeen farqiga udhexeeya maasha allah maasha allah farqi weyn baa u dhexeeya runtii ma malaynayn aniga laftirkayga oo intaasoo la shaqaynayo shan iyo toban sano arrintan aan ku jirnay oo odayaashii hadda waxa weeye mar kastooba waxa weeye shir waxa weeye hoolkii hool ka qurux badan aan sanad kastoo ku shirnaa hadda meeshaan dadka meesha ka yimid masaafooyin kala duwan oo dheerdheer aa laga yimaaday oo waxuu ahaa hadda meeshaan la iskugu yimaaday waa meelo kala dheer weeye ilaa bacad weyn ilaa badhaadhe odayaashu ay ka wada socdaan aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa suldaanka beesha wacsan suldaan daa'uud oo ka mid ahaa hogaankii dhaqanka islaamiga ee shirkan ka qayb galay oo idaacadda islaamiga andalus u warramayay weli waxaanu ku guda jirnaa tabinta tooska ayaanu tabinayno shirka odayaasha dhaqanka ee nuqabada soomaaliyeed ay uga qayb qaadanayso doorkooda iyo kaalintooda ku aadan halgan ka soconaya waxaan iminka nala taagannahay nabadoon xasan aadan nuux quuri oo ka yimid wilaayada mudug soo dhowow marka hore idaacadda islaamiga andalus ku soo dhowow waa mahadsantaa adeer waa dhowaa jasaakum allahu khayr ka waran maanta kulankan aad isugu timaadeen waxyaabaha aad ka hadasheen muddada saddexda maalin ay socday waxa aad ka doodayseen dhowrka ajandayaasha lasoo bandhigay bal faahfaahin kasii dhegeystayaasha insha allahu tacaala maalmaha saddexdaa oon joognay waxaan ka doodaynay soona saarna baaq ka kooban lix iyo toban qobol oo dadka soomaaliyeed loogu baaqaya inay shareecada islaamka ku dhaqmaan baaqaasna annagaa soo saarnay waxaan kaloo ka doodaynay sidii aan u ayidi lahayn fadwadii culummada soomaaliyeed soo saareen oo maalmo yar naga horreeyey ayagana waan ka doodaynay waan qaadannay waxaanan ku ballannay fadwadaas inaan qaadanno dadkanagana ku dhaqanno kana diin dhigan waa gartay xaalad dagaal ayaa lagu jiraa wilaayada mudug waxay ka mid tahay deegaanada cadowga gulufka uu ka samaynayo dabcan juhdi ka ballaaran midka odayaasha intooda kale saaran ayaa idiin saaran idinka muxuu yahay waajibaadka idiin horyaalla ee hadda isla meel dhigteen idinka iyo xarakada oo aad doonaysaan inaad dhaqan gelisaan
juhdi aan isla meel dhignay wuxuu yahay inaan dadka soomaaliyeed qaas ahaan gobolka mudug jooga inaan shareecada islaamka si toosa iyo si dadban si qarsoon iyo si muuqata naf iyo maal inaan u urno inaan gaarsiinno ku dadbiiqinno ku dabaqno fahansiinno kula dadaalno habeen iyo maalin aanan ka seexan xarakadii annaguna waa ku ballannay ilaahayna waa kula ballan waa gartay maadaama hadda aad tahay qof goobjooga ah oo deegaankii ka yimid oo wilaayada mudug xaalkeeda ka warqaba bal dadka ku dhegaysanaya mudug suurad ka siiya cadowga dhaqdhaqaaqi uu waday halkee buu ku dambeeyaa haddase wadcigaad ugu soo tagtay gobolka ka warran gobolka mudug waxa weeye qaybtii wilaayada mudug ay ka joogto xilligii hore awalba qayb ay ka joogta qaybtiina way joogtaa wax dhibana kama jiraan waxaa laysku haystaa qaybihii kale ay ka joogtay ay ka joogeen murtadiinta ayaa laysku haystaa wax dhibihii kama jiraan qof kastoo islaamihi meeluu shareecada islaam ku mankansada ayuu ka helaya oo ku nabadgalo insha allahu tacaala jihaadaana ka socda jihaadkeedana dadka shareecada islaamka jecel oo muslimiinta oo shacabka iyo walaayaduba waa u diyaargaroobeen nuqabadana waa ku hogaaminayaan diyaar ayayna u yihiin inay diintooda inay ku dhaqmaan ama naftooda ay ku waayaan waa gartay ugu dambayntii dabcan idinka oo ka yimid wilaayada mudug iyo reer hiiraan iyo reer galgaduud oo kale dadka dagaalada ay ku furyihiin ayaad ka mid tihiin laakiin maanta lixdan odayaasha dhaqankaah ayaad halkan kulanteen oo muujiyey inay idin garab taagan yihiin dhiirigelin iyo yadadiile inta in la eg ay idin gelisa arrintan odayaasha lixdanka oo nuqbada soomaaliyeed ku mahadsan yihiin na garab istaagaan waana ka malaynn waana walaalaheen nafta iyo dhiigga iyo maalka ayaa naga dhexeeya intaas kadib waxay nagu haysaa farxad iyo hididiilo iyo baraare iyo bashbash iyo barwaaqo iyo qalbisami iyo inaan ku dheganaano shareecada islaamka oonaan dayicin oonaan ka daalin oon dadkanaga ku ilisaabino ayay nagu dhiirigelinaysaa insha allahu tacaala waana aqbalnay waana qaadan aad buu mahadsan yahay nabadoon quri ayuu kaasi ahaa oo ka qaybgalayay shirka wadatashiga hogaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed mowqifkooda ay ku cadaynayeen ee ku aadan difaaca diinta iyo marxaladda dalka uu marayo halkan ayaa muddo saddex maalin ah shir uga soconayaa oo looga niqaashayo arrimo kala duwan dhowr ajende ayaa lasoo bandhigay ugu dambayntiina maanta ayaa lasoo gebagabeeyey oo bayaankii khitaamiga ahaana uu soo saaray golaha nuqabada soomaaliyeed mowqifkoodana ay ku cadeeyeen sidoo kalena ku ayideen fatwadii ka soo baxday culimmada soomaaliyeed insha allahu tacaala idaacadda islaamiga alandalus waxay samaynaysaa tabin toosa dhammaan hogaamiyaasha halkan isugu yimid ee qabaa'ilka waxay caddeeyeen inay beelahooda ku biirinayaan dagaalka lagu difaacayo shareecada islaamka hadda waxaan la taaganahay ugaas cabdulaahi oo ka mid ah ugaasyada shirkan ka soo qayb galay ee ugaaska beesha mursaday soo dhowow marka hore bal dareenkaaga iyo shucuurkaaga iyo shilka halkan ka dhacay waa dhowahay waana mahadsantaha jazaaka allahu khayran guusha macnaha maanta aan taagannahay runtii dareenkaygu aad aan u dareemayaa farxad iyo reerayn iyo guulo waaweyn ayaan bishaarahaadan sugaynaa insha allahu tacaala waxaa iiga muuqata shirkeenna inay ku xigi doonto insha allahu tacaala farxad labaad oo aad u weyn oo muslimiintu ay runtii ay qalbigooda ilaahay ku shaafiyo waa gartay maalmo ka hor adigoo silis garwaaxisan ayaa warbaahinta laga arkay maalmo kadibna insha allah waxaa laga arki doonaa shirkan adigoo halkan ka qaybgalaya maxaad u sheegaysaa dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya shirkan bal tafaasiilka sii
shirkaani horta waa shir weyn oo ay iskugu yimaadeen waxgaradka iyo nuqabada iyo hogaamiyaasha hogaamka maaragtay dhaqamada islaamiga ee si guud beelaha soomaaliyeed ayagoo uga tashanaya siday kitaabka ilaahay ay u koryeeli lahaayeen oo shareecada islaamka ay u tadbiiqi lahaayeen iskagana difaaci lahaayeen cadowga horarka ah iyo mooryaanta iyo gaalada saliibiga ah ee isi soo bahaysatay iyo waxa raacsan oo dhan si iskaga difaaci lahaayeen una badbaadsan lahaayeen diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda
waa gartay ugaas beesha mursade dhowaan cadowgu wuxuu sheegay in ay soo abaabuleen maleeshiyaad ay sheegeen in dhulka shareecada islaamka lagu maamulo ay ku soo weerarayaan bal dhegaystayaasha ku dhegaysanaya tafaasiil ka siiya maleeshiyaadkaas halkee bay ku dambeeyeen xaalka haddase aad kaga soo tagtay gobolka galgaduud bal tafaasiil inaga siiya wallaahi walaal ilaahay khira ku sii adeer markii aan anagu arrintan dhaqdhaqaaqooda aan aragnay xasan gurguurte xasan gurgugaala u gurguurta ninka leer gaala u gurguurta markuu arrintan sameeyey oo maaragtay wilaayaadka islaamiga ahay oo iclaam guud oo kusoo jeedayo inuu dagaal ku qaadayo diinta islaamka uu duminayo mujaahidiinta uu ka takhallusayo ayaan annaguna maaragtay waxaan u istaagnay inaan ka hortagno sidaa darteed dad marasa oo maaragtay lasoo hataatiqiyey oo lasoo maaragtay tuugma turuq lagu keenay oo diyaarad lagu soo keenay oo la keenay beledweyne meelahaas laga soo dejiyey markii dambe meelaha dhexal la keenay fadhigii labaad oo aan beeshu qadatay wuxuu ahay kii hore wuxuu ahay digniin kii dambena dagaal u ahay maalinta aan qoragaysato dagaalka ayaan u diyaarnahay waa gartay ugu dambeyntii shirkii ayaa hadda laisku soo noqday oo furmi doona laba daqiiqa adigoo soo koobaya maanta waxaad ka mid tihiin dadka cadowga duulaanada uu ku soo qaaday gaar ahaan wilaayada galgaduud oo aad ka timid in halkan lixdan odayaashii dhaqanka isugu yimaadaan iyo qabaa'ilkii soomaaliyeed oo diinta iyo shareecada ay ayidaan oo ay garab istaagaan dhiirigelin iyo intay idin siinaysaa taageer inteen leeg oo idinku sii dhiirigelinaysaa dagaalka sii wadaan wax weyn wax weyn walaal inaan garabkeenna inuu garab inaan walaal leenahay inaan ahal leenahay inaan ikhwaan leenahay inaan mujaahidiin leenahay inaan wax walba garabkeenna la taagan yihiin waa ku dhiiranay kelmadeenna hore waa ku dhiiranay ilaahay baana maarata maanta intaasoo dhan waxay diyaar u yihiin inay hogaanka ay hayaan ay ku jiheeyaan cadowga ilaahay iyo shareecada islaamkana ay difaacaan farxsannahay garbaheenu way buuxaan weli waxaan ugu guda jirnaa tabinta aanu tabinaynay shirka usoo gabagaboobay hogaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed waxaan hadda la joogaa malaaq cabdirasaaq macalin xasan oo ah malaaqa beesha yantaar oo ka mid ahaa xubnihii ka soo qaybgalay kulankan muddada saddexda maalina u soconaya golaha dhaqanka islaamiga soo dhowow malaaq marka hore bismilah alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi amaa bacdu dareenka eedyada aan sarreey eedyada waan anfaraxsana kulunkan qiimaga badan malaaqadan iyo nuqabada masesalaadiinta walaayaadka islaamigaa ilaa mudug iyo jubbooyinkameedandamaydkushalkooyan oo shucuurtiyo eedan sarraytu eed iyadan ka faraxsana insha allahu tacaala go'aanada oo hakubahi mayba waahaha sidii diinta islaamka linka kor qaadi lahay geekeeda ay jarto ilaahay cadowshii dhammaantiis madow iyo cadaan dhatiyo iyo hantallidan mayl raa'isu dibid iyo dal dhatiyo hanku kahan gudaha ini hadda hawalku abaabulan weliba iska dayohayan nooc magacyo badan iyo inshal baxan marka insha allahu tacaala haddii uun an salaadiinta masna ku dhaqankii nuqabadii ku dhaqanka sharica islaamka ini diinta islaamka una difaacno sidii saxaabadii malaaqadii masna nuqabadii saxaabada radiallahu canhum qaabkii shoo una ha noolayno sunnada rasuulka una ha noolayno taasa go'aansin waa gartay murtad xasan sheekh maxamuud guluf ayuu ku dhawaaqay maxaa idinkaga qorshaysan idinka bismillah alxamdulilah n horta nii beele saas oo kale waa la abaabulo adaacda ku dheegani laakiin mayba lahaa aha si guurtaan haddii aanan ku hadal wadaagay walaayada islaamiga ee baay noqobadeeda horta ani guddoomiyan ah insha allahu tacaala walaayada baay qabaa'ilada dega muslimiinta ee labaatii siyeed qabiila degaas dhammaantoo kulunku haddii intuunanka kulunnu hortee kulun kala weeldhanni mayl arraayisu qalusuu haddii xasan sheeg maxamuud may waa ahaan lan hilimood amsariyooda camal ilay nagada kortama mayl arraayisu walaayada baay horta suguutaan insha allahu tacaala makudhii doonto tangeeda khaasatan beedla-an wal ahaan reer yantaareed insha allahu tacaala ilaahay idin sheey mujaahidiinta oro hegishoona marunku koy doona yantaare insha allahu tacaala waa gartay ugu dambayntii kulanka halkan ay isugu yimaadeen ugu yaraan lixdan ka mid ah hogaankii iyo dhaqankii islaamiga ahaa ee muxuu idinkaga dhigan yahay idinka haddii aad tihiin qabaa'ilka dega wilaayada baay
bismillah kulankan malaaqyada masunuqabada ku dhaqanka shariica islaamka walaayaadka iniskoyan mayba ninka dhikinyaaha dhiirigelin weyn yaa imayl raisuyanin ay kulamo fara badan yaa nin socdeen haddii uuna ana qabaa'ilada degaa walaayada islaamiga abaay kulankan kan haddii inta ku dhiyey oo bayaankan malaaqyada iyo nuqbada ha ka saaran iyo oo ka ayidayaan bayaankii ku horreeyay culummada muslimiinta iyo ka kulumeen walaayaadka ku shal socdo mayba nin ayaa haddii uuna ana qabaa'ilada muslimiinta ee degaa walaayada baay labaatiyo siyeed qabiilada degaas dhiirigelin weyn yaa nin ay oo dadaalkii iyo juhdigii awal una wadniin mayl raaisu meel saraniin derseen insha allahu tacaala aad iyo aad buu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa malaaq cabdirasaaq macalin xasan malaaqa beesha yantaar oo idaacadda islaamiga andalus u warramayey ugana warramayey shirka u soo gabagaboobay hogaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed ee ay nuqabadu ku muujinayeen garab istaagga ay garab taagan yihiin jihaadka iyo mujaahidiinta dabcan waxaan ku guda jiraa la kulankii aan la kulmaynay hogaanka dhaqanka islaamiga iyo xubnihii shirkan ka soo qaybgalay waxaan imika la fadhiyaa naqiib cali biyow gaafow naqiib marka hore soo dhowow ugu horreyn waxaan idinkaga tacsiinaynaa geeridii ku timid imaam maxamuud xaaji xaamud oo ah imaamkii beesha abgaal oo isagoo kulankan inuu ka qayb galo usoo diyaargaroobay halkan maalmo ka hor allah uu ku oofsaday allah ha u naxariisto beesha abgaal iyo idinka oo nuqbadii shabeellada dhexe ahba waa idinkaga tacsiinayna ugu horeen marka xigta soo dhowow kulankan iyo waxa looga hadleeyey bal dhegeystayaasha u faahfaahay
بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبا وحوي كلن كان وحوي سيدي سلم بكلن الله رنا فري وشاورهم في الأمر يوري إلهي أوامر أون فري أم بان كفر توميني وعلى هذا المشاورة تحسن الآراء النبي عليه الصلاة والسلام أنا سمي جرى وحولي جرى أشير علي أيها الناس مصعب بن عامر يا رجل مذا marka shirku sidaas u ahay waxaan markaa daadihinaynaa kitaabka alle isagoon isbarambar lahay inaan tashaawurkaas ka samayna waana isku waafaqnay sidiisa dhanba kitaabka waxaa ah atilaawa iyo walitibaac in la akhriyo in la raaco laa mubadela likalimaatihi mawjuudun waayo akhbaaruhaa sidqun wa axkaamuhaa cadlun waaye marka maadaama uu sidaas yahay waxaan isku waafaqnay labadii shirkii culammadii ka soo baxay kii nuqabada soomaaliyeed ka soo baxay intaba waxaan isugu keenay ganaanud fiican ilaahayna waa waana waafajiyey waxaad ka timaadeen shabeellada dhexe shabeellada dhexena dabcan dagaal ayaa ka soconaya oo waxaa is haya cadowgii allaah iyo mujaahidiintii marka hore horta faahfaahin dadka ka sii shabeellada dhexe maxay hadda ku sugan tahay moryaantii lasoo abaabulayay iyo xaalka halka uu ku dambeeyo
bismillaah horta shabeellaha dhexe waa laga waaya wax macaawsaleeya haddii laga waayana qabiilaadkii murtadiinta ayay waxay ka soo sameeyeen maliisiyaadka ay way adeegsan jireen markaasay qaabiil magaciis ku soo dabeqeen waxaba yaraatee macaawislaya lagama helin shabeellaha dhexe hal ruuxaa soo raacay sida aan ka waraayo marka ilaahay baa nooga guuleeyey waa dhex marna dadka waxaan siinay jowlooyin baan ku dhex samaynay ilaa dhowr beri macal waaliga gobolka iyo makaatibtiisa makaatibta gobolkoona kala reebin arrinkaasuna ilaahay waa noo aqbalayoo cid hadda macaawise leeya oo lagu tilmaami karo shabeellaha dhexa ah ma jirto ayagay uun wax iska dhiga qabiilaad warsangeli abubakar hebel hebel waa caas leh kuwa iga bedu shaqeeya unbay waxay magac ku soo ay qabiil ku soo dabaqeen sidaasay ku socdaan mogiya ma laha wax macaawis leeya ma jiro bayaan ayaad soo saarteen halkan hogaanka dhaqanka islaamiga haddaad tihiin waxaad sheegteen inay tahay in la dagaalgeliyo qabaa'ilka naf iyo maalna mujaahidiinta lagu taageero wilaayada islaamiga ama wilaayaadka islaamiga oo lasoo weerarana aad ka xigtaan dhiig arintaas ee ficil ayay u baahan tahay maxaa idinkaga qorshaysan oo tallaabooyin ah waxaan uga qorsaysan haddaba markaan soo aadayna ergadan waa u fadhinaba dhufaysaaan ugu jirna annaga lafteennu annaga yaa shacabkii ee bulshadii meeshaas ku dhaqaneedo muslimiinta ahaa iyagoo dhufaysa ku jiraa layidhi balun howlaa jiraa soo baxa arrintaas diyaar baanuhayn haddana hadda waa sii labalaabaynaaho ummadda waxaan ugu baaqaynaa marka waxaa la yidhaha falkitaabu libayaani alxaq kitaabka ilaahay oo xaquu dadka tusiya walhidaayati ilayhi ruux hanuun rabana waa ku hanuuni maxaa soo haray walxadiidu lixablinaasi cala alxaq birta inaan qaadanno oo ruuxa marka aan xaqdoonka ahayn xaqa aan waafajinno birtana lagu waafajiyo intaasaa marka diyaar loo yahay intii
ugu dambayntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dabcan halkan waxaad isla timaadeen imaamkii beesha abgaal allah ha u naxariisto maalmo ka hor ayuu halkan ku geeriyooday bal dhegaystayaasha faahfaahin ka sii imaamka geeridiisii xanuunkiisii bal ka waran imaamka maxaad nooga sheegi kartaa
imaamku wuxuu jiranay muddo adiga afar maalmood intaana soo tegin isigoo sidaasaanu nimid xoogaa waa xanuunsan oo wiiri waxaan irinaya amaadba joogtaaba oon aninka ku bedelnaa meesha shir caalamiyaa loo socdaa kitaabka ilaah loo qidmayna mahirayo wey marka waxaad samayseenuu weeriyey waa idin raaca sidaasaan u aqbalno waa soo wacan haddaan soo wadnoon dhex marayno haddana jiradii waa soo kululaatay in la yidhaa sheegolosaa waxaa iriniyahow amaan ku reebnaaba oon meelahaan kugu eregnaa oon daawo ku raadinaa saanu soo soconna markii aan nimid meesha la yidhaahdo ee doodaale iyo wuxuu iriniyahow arrintuu ma fiicno maa lay wadana shir maahine qabriigii maa ka qudanow waxaa la arkay asagoo bishaaro bishaaro bishaara leh uun soo fariisay war maxaa dha imaamo bishaaradu waa maxay wuxuu iri qabrigiiyaa lay wadaa ma ogiye shir maya shucuurtaydaa socoto niidkayga socda waa arrimayga waa nuuca
dadkii uu ka tagay ee uu matalayey maxaad u sheegi lahayd adigoo maanta ka mid ah ee golihii nuqabada ee wilaayada shabeellada dhexe waxaan u sheegi lahay imaamku maadaama saasuu ku geeriyooday horta asiga meel wuxuu ku baxay ilaahay ugu talagalay cid walbana iyadoo diinka la qadmaysa inay baxdo waa wax aan wada sugayn waxaan ku sugnayno annagu ma naqan maanta hadda asigaa waxaa ah meeshii loo rabay ku baxay ummaddina waxaan leeyahay ilaahina ka sabar siiyo tacsiyadana hor anigu gudbiyey imaamkaasna beeluu ka dhashay beeshuu ka dhashana gaar ahaan ilaahi ka sabar siiyo waxaan leeyahay beddelkiisina inay raadiyaanoo beddel khayr rabo kitaabka u qadmeeya ay abaabulaan gadaashoodna allah uusan fidnaynan ayagaanan ugu baaqa insha allah baarka laafiik aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa naqiib cali biyow gaafow oo ka mid ahaa golaha nuqabada soomaaliyeed oo shirkan ka qaybgelayay islamarkaana idaacadda islaamiga andalus u warramayey hogaanka dhaqanka islaamiga ah ayaa halkan kulan ugu soo gabagaboobay ugu yaraan lixdan ka mid a golaha nuqabada soomaaliyeed ayaa halkan ku kulmay waxaana ay ka wada hadlayeen arrimo ku saabsan mowqifka uga aadan difaaca diinta iyo marxaladda dalka uu marayo soo dhowow suldaan daadey suldaanka beesha eelay ee ka waran maanta kulanka halkan la isugu yimid ee muddada dhowrka maalinah socday gebagabadiisiina aan joogno ee muxuu idinkaga dhegan yahay maasha allah kulanka oo laka gobdi deegaanka kiidanamaybwahde ay hor aragay ay hor dheegiyo tan haata oo ay hor aragay ay hor dheegi kulung ew runtii kulung eed eedan agaasimano haddii ata goobta islaka gobdi guud ahaan meelitaan haddii ati dhammaan iyo haddana guriga hadda unka jarna naftiis oo diyaarintiis iyo qurxintiis iyo nidaamintiis haddii ata dhammaan marba runtii wala qiyaaso kormaa wala eed eedan sareeyo maanta beesha elay maxaa u diyaarsan oo ay doonaysaa inay uga qayb qaadato halganka socda beela elay mayba diyaaran ataa runtii hadda ka horna diyaar garowtay ma ah marka koowaad ha ku bilaabo wakhtigii oo suldaanka la elaama saaray oo ana ah oo kitaabka ilaahay midigdala insaari gurigana badata ka qobsadi booshkal iyo wareeji intaas walal inka wareeji mahayna istatus may haytay ina kitaabkaas ilaahay la dafaac raayada tawxiidka laa ilaaha illallah maxamed rasuulullah yaa la in dhiib wal kalmal inka dhiib kitaabkaas la dafaac kow gaaladaasna la ka horseedo la dafaac kow midaada kale hadda arinta teegan naftarsha culeesta hada teegan maybwa beele maybwa runtii in diyaar garowtay in oo mardhowaanka dambeyti oo kulana qobti bandhiga jari waa tii lisla ogaayay la wada aragay baraha bulshada la dhaki odayaalsha beele haansha weyn haansha yar ma in diyaar garow tuskiina iyo waa la arkay iyo sawirada aad soo qaadateen aad iyo aad waa la arkay maxaa idiin qorshaysan marka oo tallaabo iyo ficila inaad qaadaan maxaa idiin qorshaysan hadda maawise waleer horta jazaahullahu khayra ee waaliga gobolka sheeg runtii xamza abu jacfar maysuubiyay jawla jawladaas runtii haddana mayb wakaalanga ku haayan roogi jawladaas maylanka talagali waa difaac in alla intii damac fadi maawisley oo baha fadi wal difaaci wal reebe maawisley waleer surwaaley waleer dhammaan may mafalaano bun insha allah aman dheerana macnaha yaa diyaar garow ngalnay barakalafik aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa suldaanka beesha elaaye oo inoo warramayey kana mid ahaa hogaankii dhaqanka islaamiga ee shirkan ka qayb galay waxaanu ku guda jirnaa tabinta aanu tabinaynay shirka usoo gabagaboobay golaha nuqabada soomaaliyeed iminka waxaa ila fadhiya mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee shirkan ka qayb galay waa mahadsantahay magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdishakuur barre yarow waxaana ka yimid gobolka gadow waxaana oday u ahay beel beelaha reexasan layidhaha nugaas u ahaa haddana waxaan wakiilka ahaa beesha guud ee sidi ama mareexan waxaad ka warantaa shirka halkan ku qabsoomay waxaad ka wada hadlayseen idinka iyo xarakada iyo waxaad isla meel dhigteen
shirkan waa shir aada u qiimo badan oon weliba arag ani kolley aadna ii farax geliyey waxaan ka wada hadalnayna waa difaaca kitaabka alle
maanta qabaa'ilka halkan isugu yimid waa maxay mowqifka ay ka qaateen xukuumadda xasan garguurta uu hogaaminayo xukuumadda xasan gurguurta horta markii la qiyaasay waa ninkii soomaaliya oo ugu gaalo jeclaa waa ninkii gaalada u sujuuday baktiga kenya oo cilcado lagu halaagayay waa ninkii gaaladii gaaladayda xumo ingiriiskaha u sujuuday ma dhicin nin soomaali ahoo la mid ma dhicin weliba idinka si gaara ayuu takana idinkaga galayoo reer gado wixii duqayn la gumaadayay weligiis muusan ka tacsiyey kama tacsiyeynin wuxuu ka tacsiyey baktigii cilcado kenyaatiga ayuu ka tacsiyey u sujuuday marka kaas waxaa weeye go-aanka ay ka qaateen lixdanka nin ee ahaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxay go-aan ka qaateen waxaa weeye maal iyo naf inay la garba istaagaan kitaabka alle shirkan iyo shirkii ka horreeyey ee culimmada iyo xilliga ay ku soo beegmeen ka waran muxuu ka bedeli karaa halganka soconaya maya wax badan uu ka bedelaya xilliga horta ugu wanaagsanaa lagu soo beegay maasha allah waa xilligii macasuley wax lasoo jajafayey iyo odigaana uu maarka baaqi sameeyey xilligii ugu wanaagsanaa ayaa baaqa culimmadana ay soo saartay odayaashana ay soo saareen waxna uu ka bedela insha allahu mardhow waa la arki doonaa duaa la yidhahda beelaha side ee aad wakiilka ka tihiin maxaa idin qorshaysa horta hore baa difaac u samaynay waxaan la hadalnay wax allaala wixii nabadoon ah ama ganacsi ah insha allah waxaan kaloon isbedel aan samaynaynaa duaa la yidhaahdo ciidamo mutadawaciin ah oo mujaahidiinta ka garabtay gaalamo ayaan insha allahu yaan diyaarinaynaa duaa la yidhahdo aad buu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah nabaddoonnada shirkan ka qaybgalaya oo wakiil ka ahaa beelaha side kana mid ahaa dadkii kulankan ka qaybgalay halkan isugu yimid weli waxaanu ku guda jirnaa shirkii wadatashiga ee hogaanka dhaqanka islaamiga maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana soo abaabulay weli waxaanu ku guda jirnaa tabinta tooska ee aanu tabinayna waxaa iminka horteeda taagan sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ee qabanqaabada shirkanna ee qayb ka ahaa sheekh xasan soo dhowow shirkan maxaa tafaasiilaha oo aad dhegeystayaasha ka siin kartaa bismillahi raxmaan raxiim ilaahay waa mahadle mahadda alle kadib waxaan aad ugu faraxsanay ka shakhsiyan inaan ka qayb galo maanta shirweynahan ay ka soo qayb galeen nuqabada soomaaliyeed golaha ugaasyada soomaaliyeed waxgaradkii beelaha iyo hogaankii beelaha dhaqanka soomaaliyeed inaan kala qayb galo xasan ahaan aad baan ugu faraxsanahay shirka kan waxaa weeye wuxuu daaran yahay uu daba socdaa shirkii culimmada soomaaliyeed ee ku kulmay halka kan fadwo iyo bayaanna ka soo saaray ayaguna door kaalin weyn bay ku leeyihiin ummadda iyaga hogaamiya marka shirkaa in la baarakeeyo iyaguna ka aransadaan xaaladda cusub ee dalka uu maraya hadda xaaliyan dabcan cadowga wuxuu abaabulayaa muddooyinkii u dambeeyey xamalaad iyo olole dagaal oo ka dhana mujaahidiinta waxa uu sheegayo ee uu ku faanayo ama ku doodayna waxaa ka mid a inuu adeegsanayo qabaa'il maanta halkan waxaa isugu yimid ugu yaraan lixdan ka mid ah hogaankii dhaqanka islaamiga oo beelaha soomaaliyeed kala matalaya wadciga uu ku soo beegmay shirkan iyo ajandaha laga niqaashayba muxuu ku biirin karaa halganka hadda soconaya ee u dhexeeya xaqa iyo baadilka hal arrin in la ogaado waa muhim qabaa'ilku waxay joogaan tuulooyinka degmooyinka baadiyaha ayay joogaan dhaqanka soomaalidana miyi wey meesha laga matalayo meesha laga hogaaminayo waa miyi meesha arsaaqda noloshooda ay ku xidhan tahay bacdale waa miyi miigana waxaa maamula xarka shobal mujaahidiin iyo tuulooyinka degmooyinka gacanta ku haya horta qabaa'ilka runta waa midka aan gacanta ku hayano oo mujaahidiin ay gacanta ku hayaan midda kale meesha ay haantu ka tolanto ama taladu ay ka unkanto waa meesha maanta aan joogno talada soomaaliyeed ama walaadka islaam qabailka ku nool taa waa mid shirka kan wuxuu taabanayaa oo looga niqaashayay xaaladda ayaantan walaayaadka islaamiga qaar ka mid dalka uu ka jiro oo la abaabulayay mooryaan ama macadusaha la yidhahdo ama shaalleha la yidhahdo ama okiyaaleha la yidhahdo ama waxa loo sheegaba ridida la abaabulahayay ayaa looga tashanay runtii sida bayaankaba ku caddaa ama ay ka niqaasheen waxaa la isku itifaaqay lagu heshiiyey meelna wada dhigtay kuwa riddada ahee yacnii liita in carruurta laga cishado ciyaalka laga cishado mooryaanta laga cishado shareecadana la garab istaago diinka ilaahay la taageero la isxasuusiyo xamlada xamlada ka horreysay ee meesha ay ku dhammaatay waa garta sheekh xasan dabcan shir guddoonkii aad ka mid tahay mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee shirkan shir guddoominaya oo xarakada ku matalayna waad ka mid tahay ujeedka mujaahidiintu ay ka leeyihiin shirkan oo la doonaya in la xaqiijiyo oo idinka iyo nuqabadaba aad ka wada hadlayseen ee laisla meel dhigay maxaa ka mid ah ujeedka shirka waxaa weeye xamladan cusub ee ameerikaanka iyo riddadu ay abaabulayeen in la iska warsado waa qodob in laga talaysto in wax la iskaga ogaado horta muhiimadda u weyneed taas ayay ahayd waana laga talaystay waana laga arransaday waxna meela laga wada dhigtay xamladaan sidii in la fashilo sidii xamladii hore xasan gurgurta soo qaaday in loo fashiliyo waana fashilantay haddayba fashilanta ilaahay baadiis qabaa'ilka soomaalida waxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen dacar caana ku doorsan mayno doogna dirac ku doorsan mayno ducana habaar ku doorsan mayno waxay kaloo yidhaahdeen waxaa weeye daaci dubgur ku doorsan dubgur waxaana tafaafuloga la dhahaa daaci dubgur ku doorsan mayno derejana dulli ku doorsan mayno madmuumka meesha daarani horta waa sidaa waana laysla fahamay ilaahay mahadiis wixii shirkan ka dambeeya waxaan rajaynaynaa xamladu in wax badan insha allah ay iska beddesho waxaan leenahay riddadu waxaa weeye kollama ay walaadku weeraraan waxaan ku weeraraynaa maqararaadkooda ama xarumahoodii iyo madaxtooyadoodii saldhigooda gudaha baynu ku weeraraynaa annagana waa arkaysaa nabaddii ilaahay yaas ugu shirayn ilahay baa ku maadsan jazakallahu khayrkaasi waxa uu ahaa sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta mujaahidiinta ee shirkan ka qaybgalaya iyo shir guddoonkii
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
waa hagaag guud ahaanna barnaamijka faafareebka wararka oo caawa habeenkii labaad idiin soo tabinayay shirkii wadatashiga ee hogaanka dhaqanka islaamiga ee beelaha soomaaliyeed oo muddo saddex maalmood ah soconayay kana soo qayb galeen ugu yaraan lixdan ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka islaamiga ee matalayay beelaha soomaaliyeed intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله